إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhur ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo saaka ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey weerar kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo maamulada ku daaban burcad koonfur afrikaan ah ayaa laba nin oo soomaali ah ku dilay gudaha waddankaas wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay saraakiil ka soo goosatay dowladda federaalka waxgaradka walaayaadka islaamiga ah ayaa yeeshay weyne looga arrinsanayay doorashooyinka ay qabanqaabinayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyagoona shirka bayaan ka soo saaray diyaarad ay leedahay dowladda ukrain ayna saaraayeen dad laga soo daadgureynaya afghanistan ayaa la afduubay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo saaka ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug kaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug waxaa soo jeedinaya wariye cabdulaahi soomaali saldhig ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ay ku lahaayeen gobolka mudug gaar ahaan deegaanka camaara ayaa saaka aroortii waxaa dagaal kula jarmaday ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo aada u hubaysan weerarka ayaa waxaa lagu daafuray camaliyad nafurnimo ah kadibna ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay u daateen dhuufisyada ciidamada dowlada federaalka iyo kuwa galmudug halkaas oo in badan oo ciidamadii goobta ku sugnaa ka mid ah dhegta dhiigga loogu daray kuwo kalena lagu dhaawacay markii in muddaha dagaalku uu socday kadib haraadiga ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa cagaha wax ka dayay waxaana iyagoo cararaya la wareegeen deegaanka bacadweyne oo camaare ay deris yihiin qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa jahadu ka luntay waxaanay ku carareen dhul howda si ay uga badbaadaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin intaasi kadib ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay bilaabeen inay ceyrsadaan ciidamada sii baqanaya sida xogta aanu ku helayno ciidamadu waxay la wareegeen gebi ahaanba agabkii iyo gaadiidkii iyo hubkii yiilay xerada ugu yaraantiina shan iyo toban gaari ayaa la sheegay inay milkiyeen amaba ay gacanta ku hayaan sideed ka mid a gawaaridaasi ayaa waxaa la sheegay inay yihiin nooca loo yaqaano cabdibilaha oo ay ku rakaban yihiin qoryaha dagaalka oo ah kuwo aada u muhiim ah gaadiidka maanta ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin la wareegeen waxaa ku jira gaadiid casri ah oo dhowaan lagu xoojiyey ciidamadan kusoo duulay deegaanada shareecada islaamka lagu maamulayay ee ka tirsan gobolka mudug deegaanadii lagu dagaalamay waxaa gacanta ku haya amaba ku sugan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin deegaanka camaaro oo ah halkii dagaalka ugu xooganay uu ka dhacay iminka waxaa maamulaysa xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoo dadka deegaankuna ay aada u soo dhoweeyeen weerarkii saaka waxaa lagu dilay askar aada u badan kow iyo soddon askari ayaa laynoo xaqiijiyey in dagaalkaasi dhegta dhiigga loogu daray halka kuwo kale oo dhaawacmayna ay jiraan waxaana suuragala khasaaro intaasi inuu ka badan yahay askarta la dilay waxaa la sheegay in qaarkood ay saraakiil ahaayeen ciidamo u gurmanayay ciidamada saaka la weeraray oo watay gaari cabdibile ah ayaa la sheegay in meel dhexe qarax lagula beegsaday islamarkaana gaarigii lagu gubay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weli waxay ku howlan yihiin baadigoobka askartii saaka ka baxsatay qaarkood weerarkani waa mid ka mid a weerarada ugu culus ee ka dhana ciidamada maamulka galmudug magaalooyinka gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb ee maamulka galmudug uu ka taliyo ayaa si weyn looga hadalhayaa geerida askarta saaka la laayay iyo hubkoodii oo xarakada shabaabul mujaahidiin u gacan galay dhowaan ay ahayd markii agagaarka deegaanka qaycada ee isla gobolka mudug weerar lagula beegsaday ciidamada galmudug waxaana halkaasi looga dilay ugu yaraantii soddon qaarkood ay saraakiil ahaayeen soddonkaasi waxaa ku jiray afar sarkaal oo caan ka ahaa deegaanada galmudug islamarkaasina ciidamada hogaaminayay duulaankai ay soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya islamarkaana diyaaradaha dagaalka maraykanku ay kor ka taageerayaan ayaa waxa uu u muuqdaa mid dhabarka laga jebiyey xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa tan iyo markii duulaankiisi lasoo qaaday waxay fulisay weeraro fara badan kuwaasi oo lagu laayay ciidamadan qaarkood kuwo kalena lagu dhaawacay gaadiidna looga gubay gawaarina looga qabsaday burcad koonfur afrikaan ah ayaa gudaha waddankaas ku dilay laba nin oo ganacsato soomaali ah faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in kooxa burcad ah ay dalkaasi ku dileen ganacsato soomaali ah dilkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay magaalada caasimada kibton ee dalkaasi koonfur afrika ganacsatadan soomaalida ah ee la dilay ayaa waxaa la kala ohan jiray ibraahim cumar cadow gaabow iyo isaaq shiinow cali iyadoona ugu dambeyn xalay la xaqiijiyey dilka ganacsatadan soomaalida ah wararka ayaa intaas ku daraya in ganacsatada la dilay xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsi oo ku yaala magaalada kibton ee caasimada dalkaasi waddanka koonfur afrika ayaa ka mid ah waddamada shisheeye ee lagu beegsado soomaalida ku nool waddankaas haba ugu sii badnaatay ee dadka la beegsado ganacsatada soomaalida ah iyadoona marar badan soomaalida ku dhaqan waddankaasi ay la kulmeen dilal bareer ah iyo dhac loo geystay hantidooda iyo dhibaatooyin kala duwan mana aha markii ugu horreysay oo ganacsato soomaali ah ama qof soomaali ah lagu dilay gudaha waddankaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey weeraro kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo maamulada ku daaban waxaa soo jeedinaya weriye cabdulaahi soomaali fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka sabiide ee duleedka degmada afgooye ayaa xalay weerar lagu qaaday waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan hal askari iyadoo ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaa xusid mudan in deegaankaasi sabiid dhowaan weerar ka dhacay lagu dilay askar gaaraysa saddex iyo labaatan isla walaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale dagaal ku ekeeyeen firisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka danow ciidamada la weerare halkaa degan waxay u dhasheen dalka uganda horeyna marar kala duwan ayaa sidaan oo kale halkaa loogu weeraray dhanka gobolka jubbada hoose xalay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku qaadeen firisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan xeebeedka kudhaa isla jubbada hoose xalay waxa uu weerar uu ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraray ciidamada jubbaland ee halkaa ku sugan sidoo kale dhanka gobolka bokool waxaa ka dhacay weerar kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa beegsaday fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday faafaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ee halkaasi ku gaaray ciidamada la weeraray sida warkan oo ku faahfaahinayo cali aadan walaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay saraakiil ka soo goostay dowladda federaalka saraakiishan oo ay tiradooda gaaraysa laba ruux islamarkaana ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee gobolka banaadir mas-uuliyiintan oo lagu kala magacaabo maxamed ibraahim jaamac iyo caasho xuseen tooxow waxayna si gaar ah ugu kala tirsanaayeen maamulka gobolka banaadir degmooyinka hodan iyo wadajir ee gobolka banaadir ayay ka kala ahayeen guddoomiye waaxidyo haddaba waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya muddadii ay u shaqaynayeen dowladda federaalka maxamed ibraahim jimxaalilaasinaynaasdoona la yaqaana gudoomi waaxid degmada hodan ha degmadaan ku shaqaynayaan hadee laba kun iyo tobankii dhammaadkeedii hadda waa inaan shacabka kamid noqdo oo iska shaqaystaan waa ganacsi yar galo xaragada si fiican idiin soo dhaweys marka allah waa ku faraxsanahay wallaahi ina iska dhaafaan iyagana kasoo hanuunaan u dira insha allah waxaa jira guddoomi waaxidada dadka hadda shaqeeya inay iska dhaafaan waxaa iska tanaazulaan maya maya maya anaagu markii hore kasoo horgada anaa ku noqonaya mar dambena ma rabo caasifeen tooxow dumidoodiindir taraabiil mar hore ay afar san hore eed ilaa guriga hooyo jirnaayo sarwa wiijile maya maya maya dacafad laabana iska dhaafilaayo ilaa iska dhaafaan ay kana soo baxaan
iyagoona guddoomiye waaxeedyada ugu baaqay inay siiga soo haraan safka shisheeyaha askarta iyo saraakiisha ku sugan magaalada muqdisho ayaa dhowr jeeroo hore sidaanoo kale isugu soo dhiibay walaayada banaadir waxaana labadan sargaal ku soo aadayaan iyadoo maalmo ka hor ay walaayadu soo bandhigtay saddex askari oo ka soo goosatay dowladda federaalka waxgaradka walaayaadka islaamiga ah ayaa yeeshay shirweynin looga arrinsanayay doorashooyinka ay qabanqaabinayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha iyagoona shirkooda ka soo saaray bayaan warbixin ku aadan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya waxaa dhowaan la filayaa in doorasho ay qabato dowladda federaalka taas oo ay kor ka hagayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay doorashadan ay qabanqaabinayso dowladda federaalka iyo shisheeyaha midaas aan weli qabsoomin ayaa waxaa arrintaas ka soo baxaya falcelinno ay ka sameynayaan odayaasha iyo nuqubada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka dalka soomaaliya shirka ay qabteen nuqubada soomaaliyeed ayaa loogu arrinsaday doorashada la doonayo in lagu qabto dalka soomaaliya taa oo ay gadaal ka riixayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay waxaa ka soo qayb galay shirkan odayaal ka kala socda wilaayaadka dalka oo ay ka mid yihiin wilaayada banaadir wilaayada shabeellaha hoose wilaayada baay iyo bakool wilaayada gedo iyo wilaayada jubbooyinka oo shirka uu ka dhacay inta uu socday shirka ayaa waxaa odayaashu ka arrinsanayeen sidii bulshada loogu digi lahaa soo xulista golaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo khatarta ay arrintaasi leedahay iyagoo sidoo kale diray baaq iyo digniin ugu horeyn waxaa ka hadlay afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliyeed nabadoon ismaaciil haaruun isagoo ka digay halista doorashada la sheegayo in la qabto
muctamarkan qaaliga ah in wanaaggiisa iyo qiimihiisa lasoo koobi karin ay isugu yimaadeen iyo salaadiintoodii iyo waxgaradkoodii ay isugu yimaadeen kagana wada hadlayeen arrimo diimeed oo dalka iyo dadkaba u horseedaya ama ku hoggaaminaya mustaqbal fiican walaalayaal sida aada la socotaan amaynu wada ognahay waxaynu joognaa dhulkii ilaahay inagu abuuray oo aynu u dhalannay oo gaala ku soo duushay gaalo nooc walba leh oo tucad leh oo tu madow leh oo tu aan xataa midabkooda la garanayn ila ay ku soo duuleen baynu joognaa waan la diriraynaa waan la dagaalamaynaa xabad baana inaga dhexaysa sidoo kale waxaa madasha laga akhriyey bayaan ka soo baxay shirka wadatashiga nuqubada soomaaliyeed gunaanadkii shirka waxaa ka soo baxay bayaan guud oo ay si wada jir ah usoo saareen nuqubada waxaana akhriyey guddoomiyaha golaha nuqubada soomaaliyeed nabadoon ibraahim kow in doorashooyinka la sheegayo in lagu qaban doono goobaha uu cadowgu ka haysto dalka soomaaliyeed ay yihiin qayb ka mid ah ajandayaasha la doonayo in lagu qabsado gebi ahaanba dalka muslimka ah ee soomaaliya lagulana wareego khayraadkiisa bad iyo beri intaba labo in doorashooyinkaas ay yihiin kuwo gebi ahaanba gadaal ka taagan yihiin cadowga saliibiga ah ee aan dalka dadka soomaaliyeed la wadaagin diin dal iyo dad toona islamarkaana uu ku bixinayo malaayiin dollar si uu u ujeeddooyinkaas guracan u hirgeliyo saddex in ka qayb qaadashada doorashooyinkaas ay tahay arrin gaalnimo ah sida ku cad kitaabka qur'aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayna qeexeen culimmada wilaayaadka islaamiga daliilka gaalnimada arrinkaas waxaa ciddii doonaysa ay u laaban kartaa fatwadii ka soo baxday culimmada wilaayaadka islaamiga ah taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriyada afar in aysan jirin qof ama dad qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka u mathalaya doorashadaas gaalnimada ah wixii ka soo baxana aysan qusaynin qabaa'ilada muslimka ah shan in dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya doorashooyinkaas cadowgu abaabulayo ay yihiin kuwo u shaqaynaya taabagelinta hagardaamooyinka cadowga saliibiga ah la damacsan yahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed lix in dadka ka qayb qaadanaya doorashooyinkaas gaalnimada ah ay la xukun yihiin gaalada saliibiyiinta ah ee abaabulaysa doorashooyinkaas dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiintana uu waajib ka saaran yahay in dadkaas ciqaabta ay mudan yihiin marsiyaan toddobo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in ay beri ka noqdaan kana fogaadaan doorashooyinkaas gaaladu dhoodhoobayso ee ay doonayaan in dadka diinta uga saaraan dalkooda iyo dunyadoodana ku bannaystaan siddeed waxaan mar kale caddaynaynaa in waddanka soomaaliya uu yahay waddan muslim ah dadkiisuna ay yihiin muslimiin islamarkaana aan la aqbali karin lana aqbalaynin in dimuqraadiyad iyo diimo gaalo laga hirgeliyo sagaal waxay nuqabada soomaaliyeed caddaynayaan in ay garab taagan yihiin jihaadka lagula jiro cadowga isu soo baxaystay ee duulaanka ku ah diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna shirkan ay yeesheen odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka dalka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda uu ka digay in laga qayb qaato doorashada shisheeyaha iyo kuwa la jira ee soomaalida doonayaan in dalka ay ka sameeyaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan diyaarad ay leedahay dowladda yukrain ayna saarnaayeen dad laga soo daadgureynaya waddanka afghanistan ayaa la afduubtay dowladda yukrain ayaa shaacisay in diyaarad militari oo iyadu leedahay islamarkaana ay saaraayeen dad laga soo daadgureynaya waddanka afghanistan la afduubtay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee yukrain oo la hadlay qaar ka mida warbaahinta waddanka ruushka ayaa shaaciyey in diyaaradan oo ahayd diyaarad militari islamarkaana saaran yihiin dad ay ka mid yihiin muwaadiniin u dhashan yukrain la afduubtay islamarkaana lala aaday dhinaca iiraan waxaa lagu soo warramayaa in diyaaradda la afduubtay toddobaad ka hor waxaana aad la isku weydiinayaa sababta keentay in wakhtiga intaas leeg ay qariso dowladda yukrain wakaaladda wararka interfakis ayaa dhankeeda iyadoo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda yukrain waxay sheegeen inaanay waxba ka jirin wararka tilmaamaya afduubka diyaarad dad ka soo daadgureynaysa waddanka afghanistan ma bixin dowladda yukrain faahfaahin dheeraada oo ku aadan tirada saarneed diyaaradda la afduubtay iyo jinsiyadaha ay kala haysteen dhinaca dowladda iiraanna ma jiro wax war ah oo ka soo baxay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa